halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhagaystay kusoo dhowow barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa isniin taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah jiilaalka qeybo ka mid ah soomaaliya ka jira oo sababay baadla-aan iyo biyola-aan soo food saartay xoolaha xubno ka tirsan wasaaradda beeraha maamulka puntland oo kormeer ku tegay beero timir ay ku abuurneyd oo dab ku qabsaday deegaanka buraan ee gobolka sanaag waxaan sidoo kale idaacadda maanta idinkugu haynaa barnaamijka xaaladda xeryaha oo aanu kaga sheekayn doono xaaladda caruurta ku nool xero ku taala degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe xubinta sicirka suuqyada oo maanta aad ku dhagaysan doontaan qiimaha sicirka ee suuqyada magaalada muqdisho wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada gaalkacyo iyo riwaayadii amalna kama marna barnaamijka marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo aqrinaya maxamed socdaal
xubno ka tirsan wasaaradda beeraha ee maamulka puntland ayaa maanta kormeer ku tegay beeraha ay ku abuurnaayeen dalagyo timir u badan oo dab uu jimcihii ku qabsaday deegaanka buraan ee gobolka sanaaga barkhad siciid maxamed oo ah guddoomiyaha iskaashatada deegaanka buraan ee gobolka sanaaga ayaa sheegay inaan la ogeyn dabka sababta keentay iyadoo wasaaraddu ay u sheegtay in la baarayo daadad aad u xoog badan oo ku dhuftay waddanka iiraan ayaa sababay dhimashada toddobaatan iyo lix qof oo degan labaatan iyo shan gobol oo ka mid ah soddon iyo kowda gobol ee waddankaasi iyadoo sidoo kale ku qasbay saddex boqol lixdan iyo lix kun oo qof inay guryahooda ka barakacaan guddiga qaxootiga dalka norway ee n r c ayaa sheegtay in daadadkan ay sababeen burburkii ugu xumaa inka badan konton sano roob xoogan oo ka da-ay dalka iiraan ayaa daadadka ka dhashay sidoo kale ay burburiyeen dhulbeereed waddooyin iyo buundooyin taasoo keentay burburaad u daran inuu ka dhaco gobolka ay dhibaatadu saamaysay bulshooyinka qaarkood ayaa waayey adeegyada asaasiga sida biyo nadiif ah nadaafad hooy iyo xarumo caafimaadda hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay laba milyan ay u baahan yihiin gargaar deg dega kuwaasi oo aanan awoodi karin nolosha caadiga ah halkaa aannu kaga gudubno wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta markanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddayada jiilaalka oo dheeraaday ayaa sababay biyola-aan iyo baadla-aan soo food saartay xoolaha qaybo ka mid ah soomaaliya xoolo dhaqato ku sugan deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa muddo dhowr bil ah raasinayaa muddo dhowr bil ah raashin ku quudiya xoolaha si ay uga badbaadiyaan in daaqla-aan ay u dhintaan wariyaha raadiyo ergo faarax dubbad ayaa warbixin arrintaa ku saabsan kasoo diray magaalada laascaanood qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah ee gobolka sool ayaa bilaabay inay raashin u iibiyaan xoolahooda maadaama daaqla-aani jirto ka dhalatay roobabkii guga oo xilligoodii kasoo dahay deegaanada arrintaasi laga bilaabay waxaa ka mid ah boocame holhol saaxa gabagabo iyo deegaano ku yaala bariga gobolka sool abaarihii soo maray gobolka sool ayay sheegeen dadka xoolodhaqatada in xolo badani kaga leedeen haddana ay doonayaan inay badbaadiyaan xolaha tirada yar ee u hadhay dadkaasi xoolodhaqatada ah raashinka xolaha la siinayo ayaa waxaa ka mid ah gelley hadhuudh masago iyo boorash aadan warsame obsiyo oo ka mid a dadka xoolodhaqatada ah ee raashinka u iibinaya xoolahooda waxa uu leeyahay boqol iyo toddobaatan neef oo adhi ah waxaana uu ku quudiyaa gelley uu dayn ahaan uga soo qaato dukaamo ku yaala magaalada laascaanood waana aabile laba iyo toban caruura waxaana uu degan yahay deegaanka saaxa gabogabo oo siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada laascaanood waxaana uu sheegay in dadka deegaankaasi ku nool ay isugu jiraan dad deegaanka hore u deganaa iyo dad soo guurtaa oo ka yimi gobollo ay ka mid yihiin nugaal iyo bari kuwaasoo dhammaantood ah dad xoolo dhaqataa aadan waxa uu muddo laba bilooda raashinkan u gadayey adhigiisa waxaana uu sheegay in hadda uu qaaligaroobay oo kiishka gelayda ah ee kontonka kilogaraama laga siiyo labaatan dollar halkuu markii hore ahaa toban dollar laba bilood ka hor daynta hadda laygu leeyahay haddii xitaa waxa meesha joogaa la iibsha ma bixin karaa waxaa laygu leeyahay ilaa laba kun oo dollar waxaan ku galay waxaas waa raashin iyo biyo loo shubayo iyo xoolihii iyo wakhtigii uu celiyo wax soconaya iyo dadkii giddigood waxay hadda taagan yihiin wax la yidhaahdo cunto la'aan biyo la'aan xaaladdu aad iyo aad ilaahay baa noo farajadee bay u adag tahay mid wax aan gacantaa lagu siina oo dhulka ama laga cunayaana wallaahi dad talun baan idhi waryaadheen haddii wax ilaahay inoo keeno xag ilaah xag ilaah ayuun baan ku xidhay wax meel ahoo aan wax ka sugaya ma jirinayo haba yaraatee waaba la waayo biyo macaana meel loo galo taasuna iyana waa xaaladaha hadeer soo kordhabay fiidkiibaageleydana waa la qooyaa oo biyaa lagu shubaa fiidkii aroortii baa lagu shubaa foostooyin googo-an oo gobolooyina hadhuurhkana isagoo sidiisa ah baa la siiyaa oo waa adhiga isagu geela waxa la siiyaa geleyda isagoo hadhuurku waxba uma leh ilqabatin waa ka afwen yahay waa wax yaryar hadhuur arigaa u ladan yahay marka saasaan ugu kala qaybinaa waxaan midna hadhuurka adhigana hadhuurka siciid maxamed faarax oo haysta lix iyo toban neef oo lo ah iyo afartan adhi ah ayaa ku quudiya raashin lacagta raashinkaasi uu ugu iibiyo ayuu ka helaa afar sac oo u irmaan caanahooda oo uu u iibiyo labiyo labaatan galaas oo caana ah ayaa halkii galaas waxaa laga siistaa hal dollar raashin ayuuna uga soo iibsadaa magaalada gabiley ilaa dhowr boqol oo dollar ilaa lix boqol ilaa afar boqol baan loodaad keliya isticmaashaa geelu geelal buu ku jiraayo niman baan wax qaybsanaa maantida waxaa laygu soo dallacay boqol iyo konton dollar dhowr hadda lacag badan bay gaaraysaa hadda maalintood laascaanood gabadaanu qanaabanahay baan iskaga cabaaday iyadaa dhowrkiisii soo shiiday ilaa kun dollar waa laygu leeyahay haddaysa kama badnayn waxay ka barteen hadda xoolihii waxaa laga fahmay in la xareeyo oo wixii irmaana caanahooda la iibiyo wixii kalena ay raashin la siiyo aad baa loo faa'iiday waxaa laga bartay in xoolaha la masruufi karo axmed cismaan cali waxa uu ka mid yahay dadka xoolodhaqatada waxaana uu degan yahay deegaanka holhol halkaasoo ay ka jirto xaaluf ay abaartu sababtay lixdan neef oo adhi ah ayuuna leeyahay waxaana uu ku quudiyaa geley xaaluf baa dhacay sanadkeena joogna waa ku sanadkii shanaad weyna abaarta eriya la haystaa yeelaa galleyda waxaan u siinaa gallaydana waa la karinayaa foostooyin baa la kala geli foosto gobolooyin waa la karinayaa waa la qaboojinayaa bixiyo waaweyna kuwa dharka lagu maydhaa loogu shubaya waa loo kala hora sidii biyihiidoo kale markuu yar qaboobo fruurta iyo gallayda musaa isugu isugu cuno waxay igu suuran shay xoolaha marka raashinka la siiyo neefka caatada u hadhi lahaa baa naaxaya ilaa waxaa laga yaaba in sanadkao dhan shan neef kaa saartaa laga yaaba oo adhiyo markay gelayda bil cunaa neefku waa naaxayaa dabeedna isagaan su ridiyaa dee dhowna toba neefaan ibsayntii shantii bilood hadda diracad ahay aahoo dee dadka iyo xoolahabay isugu jirtaa waxa uu intaasi ku daray inuu bishii xoolihiisa u iibiyo toddoba ilaa toban kiish oo gelaya una siiyo ilaa shan iyo toban neef oo adhiya wuxuuna uu raashinkaasi xoolihiisa siinayey muddo gaadhaysa shan bilood sida uu sheegay jaamaca askar waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibiya raashinka gaar ahaanna gelayda waxa uu tilmaamay inuu maalintii ilaa boqol kiish oo gelaya laga gato qiimaha raashinka gelayda ayuu tilmaamay jaamac inuu kor u kacay wuxuuna uu tilmaamay in markii hore kiishka gellayda ee kontonka kilogaraama uu siin jiray laba iyo toban dollar haddana uu gaadhay labaatan dollar arrintaas oo u sababeeyey dadka u baahan ee iibsanaya gellayda oo aad u tiro badan markii hore wuxuu ahaa dee labiiyo toban buu ahaa labiyo toban dollar aad bay u kacdaa haddeer jaraba maayaan dad kuwa masaakiin weeye annaga waxay nooga timaadaa waqooyi bay nooga timaadaa ilaa wajaale iyo etoobiya marka halkaasay nooga timaadaa aad bana way abaarta hore laga dhaxlay gari hore laga siiyo lagu guulaystayn xooluhu adugu wax aad looma aqoon lakiinse abaartii horen ba aad loo bartay laakiinse aad iyo aad looma aqoonin laakiinse adugu bilbilown bay ahayd bilbilown bay ahayd marka abaartaasuma aada looga faa'idaystay oo lagu ogaado in xoolaha gacan wax lagu siin karo ama geleda ama haluurada ama waxaas in lala tacaali karo dee dadku xoolaha waa ku mutadayaan wax kula mutaday u baahan yihiino ama dibad ka soo caawiya ama dal ka caawiya ama hay-ado kaloo caawiya dadku caawin u baahan yihin dadku waa dad tabcaya weeye iyona taageer u baahan yihin dadku faarax dubaad raadiyaha bila'aadanimada ergo magaalada laascaanood
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegaysto redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dhegaystayaasha qaar ee jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internet-ku waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay radio ergo dot o r g waxaad sidoo kale nagala socon kartaan baraha bulshada markana waxa aad ku soo dhowaataan xubinta sicirka suuqyada waxaa magaalada muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo maxamed cabdi xasan
maalin wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta sicirka iyo suuqyada waxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho anigoo maxamed cabdixasan ayaa idinla socodsiin doona maanta isbedelada ka jira suuqyada ayaan aalaaba kusoo qaadanaa xubintan innagoo dhegaystayaasheenna usoo gudbinna hadba halka ay wax marayaan aynu ku bilowno dhegaystayaal qiimaha raashinka qutuldaruuriga ee lagu iibiyo suuqyada muqdisho kiilada bariiska ee xamsaha waxaa la iibiyaa hal doolar halka kiilada bariiska safaariga ama buurbuurka midka loo yaqaano la iibiyo nus dollar ama laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga sonkorta kiiladii waxaa la iibiyaa nus dollar ama laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga liitarka saliid cadayda waxaa la iibiyaa hal dollar ama labaatan iyo afar kun oo shilinka soomaaliga burka isna waxaa la iibiyaa nus dollar kiiladii baastada dhaadheer waxaa la iibiyaa siddeed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka baastada gaagaabta ama makarooniga nuuca loo yaqaano la iibiyo nus dollar ama laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga zakariya maxamuud oo ka mid ah ganacsatada muqdisho oo la hadlay xubinta sicirka iyo suuqyada ee redio ergo ayaa sheegay in xilligan dhaqdhaqaaqa wanaagsan uu ka jiro suuqyada maadaama dadku ay si xowli ah uga iibsanayaan raashinka noocyadiisa kala duwan waxa uu sheegay in bilihii hore suuqa xilligan uu aada uga wanaagsan yahay maadaama bisha ramadaan la galaayo kaamilkida dadku aada ay ugu badan yahay waxaana la isku diyaarinayaa bisha barakeysan ee ramadaan sida raashimaha qiidaheeda kala duwan oo weliba loo badan yahay in timirtii iyo cunadii loo badnaa ramadaanka sida burka caanaha timirta aaday u socdaan oo dhaqdhaqaaqooda waa ka fiican yahay bilooyinka kale bisha ramadaan xagga timirta oo kale sarokac ayaa ku imaaday maadaama bisha ramadaan ay u badan tahay in timirta aada loo isticmaalo horey kartoonka timirta waxaa loo iibin jiray koob iyo toban dollar haddana waxaay maraysaa afar iyo toban dollar kartoonka timirta dadku aad ayay u iibsanayaan oo waxa loo baahan yahay oo muhiim ah waayey qiimo korarkaas inkastoo cabasho ay jirto laakiin dadku iskama daynin waa socodkeeda aada ayuu badan yahay waa bisha keliya oo ganacsigeena ugu dhaqdhaqaaq fiican yahay oo bisha ramadaan ay soo gelayso maasha allah aada ayuu u fiican yahay ganacsigeena dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan xubinta sicirka iyo suuqyada redio ergan waad kala socotaan markaana haddii aynu eegno qiimaha la iibiyo hilibka geela kiilada hilibka geela waxaa la iibiyaa shan dollar kiilada ariga isna waxaa la iibiyaa shan dollar halka kiilada hilibka lo-da la iibiyo suuqyada magaalada muqdisho afar dollar liitarkii basiinka suuqyada magaalada muqdisho waxaa la iibiyaa lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga naaftada liitarkii waxaa la iibiyaa nus dollar ama laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga kalluunka kiiladii suuqyada magaalada muqdisho waxaa la iibiyaa laba doolar halka horey loo iibin jiray afar doolar sarifka lacagaha doolarka haddii aan fiirino boqolkii doolar gacanta hore waxaa la qabtaa laba malyan afar boqol iyo lixdan halka bixintuna ay tahay laba malyan afar boqol iyo toddobaatan kunka kenya moni waxaa la sarifaa heerka qabashada toban doolar halka bixinta ay tahay kow iyo toban doolar boqolka riyaal gacanta hore waxaa la qabtaa shan iyo labaatan doolar halka bixinta ay tahay lix iyo labaatan doolar boqolka euro gacanta hore waxaa la qabtaa boqol labaatan iyo laba doolar halka bixintuna ay tahay boqol labaatan iyo afar doolar weli waxaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal xubinta sicirka iyo suuqyada oo radio ergo aad ka maqlaysaan magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaysaa ugu dambeyntii haddii aan fiirino waxaa jira isbedel xoogan oo ku yimid dhanka qudaarta suuqyada magaalada muqdisho waxaana sabab u ah in qiimo koror qudaarta noocyadeeda kala duwan uu ku yimaado qaleylka webiga iyadoo beero badan oo ku yaala labada shabeelle oo qudaarta aada ay uga bixi jirtay ay biyo la-aan darteed u qalaleen ganacsatada qudaarta ayaa sheegaya in ay aada u adag tahay in xilligan qudaar wanaagsan suuqyada laga helo haddii tusaale aan usoo qaadano dhagaystayaal halka xabo oo cambe ah suuqyada muqdisho waxaa la iibin jiray afar kun ilaa iyo shan kun oo shilinka soomaaliga halka hadda uu marayo shan iyo toban kun ilaa labaatan kun intuu dhexaysa babayga sidoo kale waxaa la iibin jiray lacag u dhexaysa toban ilaa iyo labaiyo toban kun hadda waxa uu marayaa shan iyo labaatan ilaa iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga waxaa gebi ahaanba suuqyada laga waayey qaar ka mid a qudaarta sida kabsar caleenta bagalka iyo sidoo kale ansalaatada oo aada u yaraaday maadaama beerihii laga soo guri jiray gebi ahaanba ay qalaleen guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xubinta sicirka iyo suuqyada oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho anigoo maxamed cabdixasanna waan idinla socodsiinaya tan iyo xubintan mid lamid intaynu ku kulmayno saaxiibayaal inagoo isku duban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maarata dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan markaa si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale eh xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mujadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban markana sanaag beere ay ku yaalaan dalagyo u badan timir ayaa ku gubtay deegaanka buraan ee gobolka sanaag dabka qabsaday beeraha oo aan loogeen waxa dhaliyey ayaa deegaanka ka kacay jimcihii lasoo dhaafay xubno ka tirsan wasaaradda beeraha ee maamulka puntland iyo hay-adda hadma ayaa maanta booqday deegaanka si ay ugu kuurgalaan saameynta beeraleyda ay ku yeelatay in geedmiroodeedu ay gubtaan dadka deegaanka oo u badan beeraley ayaa ku tiirsan dalagyada sida maalinlaha ah iyo sanadlaha ah uga soo baxa beerahooda haddaba siraad axmed cismaan oo ka mid ah dadka deegaanka buraan ayaan ka waraystay saameynta qoyskeeda oo ku tiirsanaa dalaga uga soo baxa beerteeda uu ku yeeshay dabka ka kacay walaalo khasaaraha la gaaray waa khasaarad lixaad leh waa xilligii timirta noo baxday oo ayna ka sugeynay dee in lamaxaytay soo bislaato waxay noogu beegmi jirtay bilaha toddobaad sideedaad bay noogu beegmijirtay noogu beegmi jirtay bisaylkeedu haddana waxay xilligii timirtu baxday oo miruhu saarnaayeen oo laga sugaayay dee in manfac laga helo oo intaasoo dhan sagaal bilood lagu soo tabcayo laga soo shaqaynayay marka sagaal bilood bay jirtaa timirtu waa bilahan soo socda hadar bay bixiliga goy lahayd ay ahayd dee beer dhan oo beernayd oo mirihii saarnaayeen oo hoostii ka beernayd oo dadkii timirtii ku taalay oo intaasoo caruuri iyo dad maxayti ku noolaayeen ee waa dareemaysa khasaaraheeda leedhibta dadka soogaasada waa tahay marka adiga meeqa geed baa kaa gubatay aniga waxay loo gubtay labiiyo toban geed oo timir ah laba geed oo liin ah laba raqaya qudaartii hoosta igu taalay oo dhan oo ku taalayba dee waxba kaare marka arrintaas maxay khasaare ah oo kuu geysatay dhaqaale ahaan dhaqaale ahaan wixii dhaqaalahayga aan ku reeban oo nolol maalmeedka aan ka helaya ama dee aan noloshii xataa qoyska dhan ku xidhiidhaysa beertaasi ahayd qof kasta ilaa dhaqaalihiisa meel qof dukaan buu haystaa qof beer buu maalgasha waa ka shaqaystaa qof waa xoolo dhaqato anagu beeraley baan nahay beerina waa kuwa maanta aan ka taag waa bugcada maanta beera maaha waxaa igu maqaalo ah inay yihiin eh, kuwii ugu badnaa oo deegaankiina ku yaala oo gubtay ma la idiin sheegay waxaa sababay dabka qabsaday beeraha weli ma hayno dadka wixii aan de- aan u geystay dhibaatada intaa leeg maxay tahay xilli xilli maxay tahay xilli qadaha oo dadku iska saacatu kaafuura la jiifada ahayd Een, haddii lasoo jeedo xataa laga yaabo in qayb wadani lahaa beera laakiin waxay ahayd xilliga ugu xun oo dee lahudada ay xilliga beeru gubteen waana khasaare u badnaa oo ka dhacay magaalada obte waayo beer magaaladan waa magaalo beeraleya gebigeeda ganacsigooda beerahaasi ku xidhan yahay iyo- iyo dhaqaalaha soo galaaba adiguma si maalinla ah baad beerta uga guran jirtay dalagyada kugu beeran ha xagga hoose si maalinlaa aan uga guran jiray laakiin xagga kaleeto waxaan uga guran jiray sanadka marba ii bixi jirtay dunta laakiin wixii hoosta adee maalin kasta adeegayga iyo wixii aan ka iibsan karin suuqa geysan karin waa kasoo qaadan jiray halkee suuq idiin ah idinka waa leenahay suuqyaraha aan ku ganacsanaa leenahay marka een, marka laga tago beerta waxyaabaha kaaga soo baxa ma jiraan wax kale oo qoyskiin uu ku tiirsan yahay xoolaha ama wax kale oo shaqooyin aad qabataan ma anagu shaqadeeda beeraleyda ahay shaqada beerahaasaanu ka baranay beerihina waa kuwa guda hadda marka maxaad ku maareynaysaa nolosha qoysaskiina ilaahay baan ka rajeynayna khayr uu noogu bedelo inuu na siiyo rabbi subxaana watacala isagaa beeraha la siiyey noo soo saaray waa risaaqada ilaahay biyey haddana waxaan rajeynaynaa inaan mid ka badan helno insha allah ilahay baa noo og khayr taasi waxay ahayd siraad axmed cismaan oo igu waramaysay qadka taleefanka deegaanka buraan oo aysan ahayn markii ugu horreysay oo beeraleyda uu dab ka qabsado beeraha dalagyada ugu yaala ayaan sidoo kale waxaan la xiriiray barqad cismaan oo ah guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda deegaanka waxa aan wax ka weydiiyey beeraha halkaas ku yaala iyo guud ahaan tirada beeraha ee ku gubtay dabka barqad ayaa sidoo kale raadiyo ergo uga warbixiyey waxa ay wogaashaaman waayeen dabka qabsaday beeraha iyo suurtagalnimada in mar kale beeraleydu ay dalagyadooda dib u abuurtaan waa le saamayn dee aada u weyn bay ku yeelatay dadka marka bulsho badatay baa dee ku tiirsanayd marka beera aada u badan iyo dhul aada u badan oo dee weliba xilligii waktigii ay- ay dhali jirta inay joogta ayay ahayd imise beer baa gubatay markaa sideed iyo toban beerood baa gurtay hadeer marka sideed iyo tobankaa beer meeqa dalag baa ku yaalay walaal boqol iyo siddeetan geed in ka badan oo smir ah baa baa ku yaalay lindhanaan baa ku taalay cambababay baa ku yaalay intaa oo dhirta waaweyn ah walaal way ku gubteen xamar intaa oo nooc oo dhirta waaweyn keliya ah walaal way ku gubteen de wixii hoosena way raaceen de dhirta ugu waaweyn oo de ugu manfaca roonayd unbaa ugu cawaaqid weyn waxaan yar yarka ahayd de waa iska soo bixi karaan marka guud ahaan beeraha halkaa ku yaala imisaad ii sheegtay beeruhu walaal way degan yihiin meesha ku yaala ilaa ilaa iyo s- boqol beerood meelahaas baa ku yaala magaalada laakiin beerahan hadda gubtay waa sideed iyo toban beerood waa tahay ee, marka ee, maxaa sababay baa laleeyahay dabka kacay dabkan walaal weli eh, sababtiisa ma hayno de way baarayaan weli baaristii waa lagu jiraa booliiskii iyo waa lagu jiraa marka weli kolley dee ma caddaa xilli la hurdo oo duhurkii ah baana oo la seexday weliba labadii ah baa dabku bilowday de marka xilligaasna de waa xilliga ummadda imtixaaniga ay seexato marka sababta weli waa la baaraya Een, marka khasaaraha dadka gaaray beeraleyda ah ee, ma la ogyahay xisaab ahaan walaalay de waa la ogyahay xisaab ahaan oo de guud ahaan marka la qadlo de aniga waa kule boqol iyo siddeetan geed in ka badan oo timir ah ayaaba gubatay oo ninka hadda dadka qey- beeraha qeyba dhowr iyo soddon geed ku oolay marka ninka dhowr iyo soddon geed oo timiri u baxday oo beertaas dee ku ladnaaba oo ay ka wada gubatay oo aan xabad igu harin dee culayska gaaray soo ma ma qiyaasi kartid adba waayahay waxaa igu maqaalo ah in guddi ka tirsan ee, wasiirada puntland ay tageen ee, halka beeruhu ku gubteen ama ay ku yaalaan Een, arrinkaa maxaa idinkaga qabsoomay walaal way yimaadeen dee qiimeyntaasina ku sameeyeen way arkeen dee kheyradii markii horena annaga xiriir la sameynay wasaaradda beeraha marka kadib amiin waxaana yimi wasaaradda beeraha iyo hay-adda hadma oo wada socda oo masalada adduunka ah marka waynoo yimaadeen dee xaaladina way arkeen dadkiina way register gareeyeen dhirtiina way wada qoreen oo indhahooda ay ku arkeen xaaladii meesha ka jirta way arkeen dee jawaabna insha allah waa nalaka helaya ayay yidhahdeen marka jawaab ceenke eh baa laga helayaa ma dadkay geedo cusub u beerayaan mise ee, ee, wax cusub oo dalagyo cusub ay siinayaan dadka dabcan walaalay dee waxa ay soo heli doonaan wallahi allahu aclam laakiin waxay dhaheen emergency baan kusoo baxnay xaaladda meesha taal inaan qiimeynaa baan rabnaa laakiin waxay u ekaysay wax u qorayeen in horta waxan dadka keenaya waa xayndaabkan lagu oodayo weeyaan horta badan oodaa laga guuro kabacdina dalaga cusub oo kale dadka loo beero waxyaabay dadka ay codsadeen dadka markay codsadeen oo gacawmaala yihin waxay dhaheen de waxaan dadkan horta sababaya oo horta inaan ka guurno ama deed lagu dhiso ama sirig kabacdina maxaan ku irahdaa de markaa dalagyadii marka laga laga caawinay bay codsadeen marka iyaguna de way ribood darabkoodii way qaadeen ma markii ugu horreysayba oo beeraha halkaa ku yaalla ay gubtaan ama dab uu qabsado walaa marar horaa ka horreysay laakiin wuu ka yaraa inta oo khasaaruhu intan oo kale wuu ka yaraa wax yar oo markiiba la qabtay bay ahaayeen waa tahay idinku marka haddii gubashadan ay soo laalaabatay waxaad kaga gaashaamanayseen ma jireen walaal dadka horta dad danyar isaga badan yahay oo dhulkooda iska qabta oo magaranaysa aan horey wax caawimaad ah oo kaashi ah haddii wasaarada tahay iyo haddii magaranaysa hay-ada tahayba aan uga haysan marka xoogooda un iska xamaasho oo dhulkooda iska oota marka walaale dee tabarteedaaba gaarsiin weyday intaa badan oo waxay iskaga mintitaan inay meeshooda iska yarqotaan oo xun kala soo baxaan laakiin de marka ninkii beer weyn leeyahay waxa uu ku xustin karaa oo oodatan uu isagu gacantiisa ku keensan karo kaga maarmi karaa waa inuu kharash ka heli karo uu dayr kusoo dhiso oo magaranaysa uu kusoo wareejiyo marka taas duruufaha u saamixi weyday oo dadku daddan yara isaga badan yihiin oo beeraha kan iskaga nool marka taa duruuftu saamix weyday ay ka gaabiyaan un dee in laga guuro oo xal loo helo maahaane macnihii wax kaloo haddeer meesha in waa oodana meesha lagu soo celin unba xal ah sidii lagu gaari karo marka dee waa lagu fasbanaan doonaa insha allah cid kastoo dee ka caawin kartana in loo bandhigo waa nasaba waa tahay sawir guud naga sii beeraha halkaa ku yaala deegaanka walaal dadku de horta inta tabartooda ah way dadaalaan oo macnihii waxaan ku oran karnaa weli hay-ad ama ha noqoto ama wasaarad ha noqoto beeraha waxtarkeeda oo ka socota horta burahan meesha la yidhahdo ma ay iman waxna kuma aysan caawinin saas oo ay tahay misna bulshada inteeda badan noloshooda beerahaasay ku tiirsan tahay waa dad tabcanaya wax badan oo dee kaalintoodii ah baa ka maqan kaalintii hay-adaha ama kaalintii wasaaradaha baa ka maqan sida siidkii oo kale marbay siid keensanayaan siidkii wuxuu noqonayaa wax wada xun oo magaranaysaa u bixi waayey dhibaata kaga dhaceysa cayayaan baa kaga dhalanaya wax kastay soo qaataan waxaana khibrad bay u baahan yihin tababar bay u baahan yihin marka kaalimadaa uun haddii heli lahaayeen baan aaminsannahay inay wax badan horumarsan lahaayeen laakiin waa waxay iskala legdimaan oo iyagu tijaabadooda inay iskaga helaan maahan wax ay helaan oo tababar ama ha noqoto ama caawimaad siir tayeysan oo lasoo tijaabiyey ama lasoo jeegareeyey ha noqoto waxaas oo dhan baa walaal ka dhiman bulshada insha allah waan ugu baaqeyna in lagu caawimo waa tahay ha noqoto dadkan waa dad aada iyo aada jecel inay wax dhulkooda wax kala soo baxaan oo ku jirta noloshooda aaminsan inay ka heli karaan deegaankooda kaasina waxa uu ahaa barkad saciid maxamed oo ah guddoomiyaha iskaashatada deegaanka buraan oo ah guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda deegaanka buraan ee gobolka sanaag qadka telefoonka ayuu iigu waramayey
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda faalana ka dhiibtaan warbixinada iyo barnaamijyada ay sii dayso idaacadda ergo waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labayo toban dhegayste inoogu soo duub fariintaada cod ahaan adiga oo ka hadlaya xaaladda deegaanka aad ku sugan tahay iyo waxa aad kaga qayb qaadanayso barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo markana ku soo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo aad ka maqashaan raadiyaha ergo maryan sheekh cabdi wariyaha raadiyo ergo ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta ka soo diyaarisay magaalada jowhar
kulanti wanaagsan dhegaysta kusoo dhawaaw barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan uga hadalno nolosha dadka barakacay ee degan xeryaha ku yaala magaalooyinka soomaaliya barnaamijkan maanta waxaan kaga hadlaynaa xaaladda carruurta barakaca ku ah xerada sheekh cumar ee ku taalla xaafadda horseed ee magaalada jowhar oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo shantii xeradan oo ahayd dhul ballaaran oo dadka ka yimaada qaar ka mid ah gobollada dalka iyo gudaha gobolkaba ay ku digrin jireen xilliyada siyaarada sheekh ooyaye waxaana lagu qiyaasay dadkaasi boqol iyo konton ilaa laba boqol oo qoys iyadoo ay isugu jiraan carruur agoon ah kuwo rajo ah oo danyar ah iyo qaar haysta carruur agoona oo aabbayaashooda ay ku nafwaayeen dagaallo sokeeya sanadkii labada kun saddex iyo tobankii ka dhacay qaybo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar cali muuse cali waa laba iyo toban sano jir waxa ay deganaayeen tuulada geeda barkaan ee bariga jowhar ku taala cali dhegaha ayuu ka culus yahay ma dhigto iskuul iyo dugsi midna aabbihii iyo hooyadii waxa ay ku dhaceen webiga xilli ay ka yimaadeen beerfalow kadib markii gadaashood dagaallo ka dhaceen halkii ay deganaayeen waxa ayna rabeen waalidkaasi in ay kasoo gaarsiiyaan carruurta si ay webiga ugu soo tallaabaan laakiin nasiib darro labadiiba waxaa qaaday webiga shabeelle cali waxa uu ka mid yahay carruurta ururisa garaabada kuwaas oo wax ka raadiya meelaha lagu iibiyo qaadka waxa uu soo iibsadaa inta uusan helin jaadka kumbac khafiif ah waxa uu u tagaa nimanka qaadka gacanta ku wato si uu uga beddesho laba qori oo jaad ah sidoo kale waxa ay samaysteen carruurtan tab ay kaga qaataan wax yar oo qaada oo la dhaho adeer aygu istaagin oo macnaheedu yahay raalli ahaw xoogaadana qaado halka kuwa qaar ay dharbaaxo kala kulmaan kadib markii lagu fahmay tabtaasi waa kan cali oo ka sheekaynaya nolosha dayacan ee ay ku nool yihiin isaga iyo sideed carruura oo la dhalatay garaawiyo xaasiyo aan aruursaday intaa tagaa garaawisi kor iijus lamaclen qaata kow ahrantana kambarkiis lam qoreysina kow kalangaba bir adi isyeel male marka barkeeda waxa gawana seela marna toban kun mar labaatan mar waxma u seela dirs dirsaha iskaga tagaa waa alisiyo amaaysta baanaay waxana alisiyo ilmaha waxaa kaalmeeyo ahmidey shee cumar أقل شعلي أقل ما أسكعون هنا دعس أنا كيل بريز قب علولي أسكعون هنا أنا القرنة ساسن قعوما hali waxaa caawiy walaalkiis ka weyn oo caseeye ah si ay u wada noolaadaan carruurta yaryar iyo iyagaba waxaana ka iibsada garaabada qaadka dadka danyarta ee aan gadan karin jaad nadiifa oo xooggooda ku xamaasha dadka ku nool kaamkani waxa ay ku hoydaan guryo cooshado ka samaysan ma haystaan gargaar hay-adaha iyo caawimaad dhanka maamulka ah sidoo kale ma lahan m c a j oo dhanka caafimaadka marka laga reebo carruurta nafaqa darrida haysato oo xad kasta la siiyo buskudka balaami dooska waxaana soo booqataa oo bixisa hay-adda a m c oo ah hay-ad caafimaad oo ka howlgasho magaalada jowhar maxamed isaaq waa toban sano jir aabihii waa uu dhintay hooyadiina wax ay xanuunsan tahay muddo sannado ah waxaa kaamka ku dhaqaaleeya habaryartood ruqiyo isaga iyo afar carruur ah maxamed waxa uu aqalka ka soo baxaa aroorta hore waxa uu soo qaataa qasac ay ku jiraan laba buraash luujita iyo qajacle biyo iyo oomo ay ku jiraan maadaama ay tahay shaqadii ugu horreysay ee ay dantu barto wuxuuna raadiya erge u sheegay sida ugu dhiiraday isaga oo yar inuu caseeyo noqdo luush guduud iyo tan madow kawaa guduudka tan guduuda marya tan kawaa madowna tan madowda marya mar tamanan ka heystaa marna labaatan aa marna tamishan dadka askartan luusheeya walaalkayga weyn aa maqaayad ka shaqeeya aa beriisano keena horseed haddii lacag kaaysa lahay waa iska dhaafaa haddii weynaad maxamed waxa uu sheegay inta uusan aabihiis dhiman inuu dhigan jiray dugsi qur-aan laakiin hadda uusan waxba dhigan waxa uuna jecel yahay mustaqbalka inuu dugsiyo iskuul dhigto weliba uu noqdo macallin iskuul sida uu sheegay carruur badan oo ku dhalatay xeryaha barakaca ayaan helin nolol fiican iyo xuquuqda aasaasiga ee ay carruurta u baahan tahay waxayna halis ugu jiraan dhibaatooyin badan oo dantu biday xaliimo cali faarax waa saddex iyo toban sano jir ka shaqaysa jaariyad hooyadeed iyo aabaheed waa ay isfureen iyada iyo gabarh kale ee ka yar ayaa boyaasanimo ku shaqeeya xaafad ku dhow xerada barakaca halka afarta kale ee carruurta ay gurijoog yihiin waxay bishii ka qaadataa xaliimo afar boqol oo kun oo shirin soomaali ah waxaana kula kulmay xerada iyadoo soo eegaysa qoyskeeda oo ka kooban toddoba qofood ilmaa dhib qeeyo dhafaad maantiida subaxii markii salaada laysoo baxo laysoo kiciyaa habeenkii shan saac habeen afar saaca seexdaa maantii dhan salka dhulka miyo ilmaha qeyla maantii gabaraa jood gabarta qeylo maanta dhul salma dhiigi eerada baad diig soo gashay anoo fadhiya u daro cunugaa qabay ula qor maanta dhan qeylo leehay inay gabartaa igu daran habard markii imaataa oo kastoo iskaceen anuu cunug saasanaa qeylo babtaleegin cidi inii ka tagan waa iska fiicneed laa gabartiyaa waxaas an haddii soonka haddii dhar ii diigaa inii ka tagaan jeclaa inii meel kale ka raarsado looma ogola xaliimo in ay jimco kasta soo booqato reerka waxayna u tagtaa labadii bilood mar waxay intaasi ku dartay in ay tahay shaqadan mid dhib badan oo ay iska dayn lahayd shaqada haddii aysan qoyskeedu u baahnayn caawin dhaqaale ma jiraan ururo u dooda xuquuqda carruurta oo ka dhisan jowhar sidoo kalena ma jiraan xarumo lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ee ku dayacan wadooyinka magaalada jowhar marka laga reebo dugsiga makaay garaare oo ku yaala xaafadda kulmis ee jowhar oo dhallinyaro isxilqaanta ay carruur agoon ah wax ku baraan tiradooduna ay tahay boqol iyo afartan carruura si lacag la-aana laakiin aan lahayn hooy iyo cunto midna guud ahaan waxaa maanta intaasi ku eg barnaamijka xaaladda xeryaha dadka barakacay oo aad kala socoteen rediyo ergo
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyo warsan iyo rediyo baydhabo
waa hagaag dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegeystayaasha jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay radio ergo dot o r g baraha bulshada ayaad sidoo kale nagala socon kartaan markana dhegaystayaal kusoo dhawaada wararka qiimaha xoolaha waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo jibriil cismaan cilmi
xubinta qiimaha xoolaha nool oo idinkaga imaanaysa maanta saylada gaalkacyo waxaa idiin soo jeedin doonaan oo jibriil cismaan cilmi ah waxaa ila joogaa siciid xasan guure oo ka mid ah dullaaliinta suuqa xoolaha gaar ahaan dhanka ariga n siciid kusoo dhowow raadiyo erdo
waa ku dhowahay waayahay siciid waxaad faahfaahin naga siisaa qiimaha xoolaha gaar ahaan ariga adoo ku hormaraya dhanka dhoofka dhanka dhoofka ariga boqol iyo toban baa ugu koraysa afartan baana ugu hoosaysa ilaa aduu siddeetan iyo shan boqol siddeetan iyo shan toddobaatan iyo shan ilaa afartan u hoosayso baa qayma xoolaha meesha lagu kalsiisa aminka waaya dhanka dhaqaalka kale haddaad eegtid dhaqaalka aduu xagga dhaqaalka haddaa aadid waa meeshaan siiladda waxaa la siistaa riyaha rimanaya siddeetan iyo shan toddobaatan baa arigu ariga dhaqaalkaa waaye heerka koowaad waa meeqa boqol baa ugu korraysa wax ka korreeya meeshaan kuma gadno anagu waaya heerka ku xiga heerka ku xiga siddeetan iyo shan heerka ugu dambeeya heerka ugu dambeeya afartan dhanka qaliinka arigaas laftiisa way ariga la gashaa siddeetan iyo shanka toddobaatan iyo shan afartan way ariga la gashaa qaliinka ka ka korreeyaan waa boqol lacago waayahay waxaad moodaa qiimaha xoolaha gaar ahaan dhanka ariga inuu kor u socdo maxaa sababaya waxaa sababay xoolaha siiladda baa xoogaa iska maaragtay maxaa iska ya arigaa iska yaraaday siiladda iska soo yaraaday ariga awal qashin buu iska halaakin hadda waa siiladda arigeedaa iska fududaaday waaya marka hadda halkee laga keenaa hadda gobollada dhexena waa ka yimaadaa degaankana waa ka yimaada labadaas meelood buu ka yimaada maxay ilaa iminka saamaynoo reebtay xoolayarida ka jirta suuqa ama qiimo koror abaarihii hore abaarihiida soo mara weeye xoolu iska yaraadeen abaarihiida soo mara waaye marka ka dulaal ahaan idinka maxay saamaynoo idinku reebtay maadaama qaali uu yahay ma faa'iidaad ka heshaan mase waad ku khasaartaan annaga macnaha neefka hadda waxa weeye haddaan neefka gacantayda sooga awal waana kaga fakin jiro tuuga ariga hoos buu geli jira lakin mid haddeer tuuga ma leh tuur kaliya weeye laakiin markuu qoyska ahaa tuugo tuugooyin balaayo dhan baa la tegi jirta inta la damiyo laga tegi jirta marka tuugooyin maxaad kala jeedaa tuugada macnaha dadka xoolaha inta laga gado oo qaliinka inta laga gado la fikirta aan lacagtana bixin aan lacagtana bixin siciid dhanka idahoo kale haddaad eegtid qiimaha idaha iyo noocyaday u kala baxaan iduhu iduhu waa qiimahooda waa kala sarreeyaan wananka subagsiinta boqol iyo toban lacaga weeye iyo boqol iyo konton iyo boqol iyo toban weeye wananku subaga ah waa boqol iyo konton boqol iyo toban baan ku gadnaa ugu hoosayn idaha kale oo dhaqanka waa lixdan iyo shan ilaa toddobaatan
way qaar dhaqaala ma jiraan wax dhaqaala oo hadda idaa oo meeshaa la keeno oo annugu hadda markaa aan iga soo gudbaa maalmaha maarag anagu laakiin idahaas qaliinka iyo wanankaa subagsiinta meesha noogu keenaa iyagana boqol iyo konton wax ka badan oo aan ku gadno ma jiraan marka yaa iibsadaa idaha la keeno suuqan dadka dadka waxna waxna waxaa qalatahay waxna qalataa iibsata waxna waxna dad subag iyo waxyaala ka raba oo isku daaweynaya iibsada boqol iyo konton iyo siisa abuu marka idaha halkay ka yimaadaan waxna gobollada waa ka yimaada meel isa ka yimaada male aduu degaankeena waa ka yimaada
waxaa kaloo aan la joogaa faray mataan diiriye oo ka mid ah dullaaliinta suuqan gaar ahaan dhanka geela dhaqaalka waxaa geela ugu badan lix boqol iyo konton geela dhaqaalka qaliinka lix boqol matal haddii dhoof la helo hadda ayaantan dhoof ma socon haddii la helo isna lix boqol meelaha wey marka dhaqaalka heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad sidee noogu kala sheegtay heerka koowaad waa lix boqol iyo konton heerka labaad waa lix boqol ilaa shan boqol iyo konton oo u hooseysay jira dhaqaalka waayahay kan qaliinka ana ilaa isagana waa isku dhadhow yihiin qiimahaas lix boqol iyo konton baa u badan ilaa shan boqol iyo konton ilaa lix boqol asaguna sidoo kale waayo oo koobaad oo ge- kow iyo laba iyo saddex lambaradu saas waayo mogta asaguna saas ayuu u badan yahay geelaas marka birimada ah oo fiic fiican oo ilaa lix boqol iyo konton ilaa lix boqol ah haddii dhooftaan la hela asagaa dhunba la dhoofiye haddii la waayana asagun baa la qalaa waaya mar dhoof ma jiro eh, xiliyadan yimaadaan mahayno waa qalda waa la qalaa geela dhaqaalna hadda waad garanaysaa de waa nin iyo dintooy markii nin dhaqaal goobanaya la helo laakiin saasuu ku helaya haddii aan la helinna hilib unbaa loo gataa waa la qashaa waaya ayaantaana waa yaryahay geelu s- eh, wuxuu ku yaryahay roobka roobka oo aaggaan aan ka dayin ayaanta xeebahaas eh, sida hobyoo kale iyo xarar dheere unbaa roob laga sheegay meelahaasaa geeli aada geelu wuu dheereeyaa halkaas unbu u guur marka wuu yaryahay geela hadda suuqa ayaantan wuu ku yaryahay aad buu ugu yaryahay marka isbeddelka qiimaha ku yimid maadaama uu yar yahay maxaad nooga sheegi kartaa waa isbedelka adiga awal markii hore ee, la geelu shan boqol iyo konton ilaa shan boqol buu ahaa qiimahaas kororka geela yaraantiisa keentay oo lixda boqol iyo kontonka ilaa lixda boqol gaartay waxaa keenay ee, ee, geela yaraantiisa marka miyuu kordhay mase waa kor buu u kac waa qiimaha nugu kordhay qiimaha nugu siyaadi marka hadda halkee ka yimaadaa Ee, hadda wuxuu ka yimaada meeshaasa inta la iskaga soo duwo baa la keena meeshaas roobka da- hobyo baa la iskaga soo duwa halkaasaa laga keen keena marka cadadka tiradii la keeni jiray eh, geela boqol iyo saylada konton meeshii laga keeni jiray shan iyo toban baa laga keena meeshii laga keeni jiray konton shan iyo toban baa hadda la keena Wuu- aad buu u yaryahay waa hooseeya marka yaa idinka iibsadaa ama yaa ka iibsada ganacsatada halkan keenta ganacsatada gabdho un badan oo- oo qaliin ah ayaa ka iibsada hadba dadkii un oo kawaanleyda dadka la yidhaah ayaa iibsata gelisa waa garta adiga dumar bay u badan yihin rag waa ku jira laakiin dumar ayay u badan yihin marka marka sidaan oo kale geelu u yaraado maxaa saameynoo ka dhasha waxaan aan lacag koror ahayn kama dhashaan waxaan lacag koror ahayn lacagta oo isku sii yaadamayo hadduu geelu yaraado lacagta oo ku sii yaadamayo wax ka- dhibaataha kama dhashaan
dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda iyo kuwa ka fal celinaya barnaamijyada iyo warbixinada uu sii daayo raadiyo ergo waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba eber hal labo markana ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta dhegaystaha waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegaystaha oo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar oo idiin soo jeedinayo waxaa barnaamijkan eh, qayb igala ah cabdixamiid cabdicasiis marka hore cabdixamiid soo dhawow waad mahadsantahay cabdifatax Een, xubinteenna hadalhaynta dhegaystaha waxaynu diiradda ku saarnaa dhegaystayaasheenna fariimaha ay inoo soo duubaan annagoo hadba cod ahaan u sii dayno islamarkaasina qofka aan ka gaari weyno inaan cod u sii dayno aynu sheegno xogtiisa iyo meelaha ay nagala soo hadleen cabdixamiid bal eh, dhegaystayaasheenna iyo fariimaha ay inoo soo duubeen maxaa ka cusub Een, waxyaabo badan dadka hadlayaan een, waxyaabo cusub iyo waxyaabo awalba ay ka hadlayaanna jiraan intuba Mhm.
isugu jiraan Een, waxaan rabaa maanta inaan ka bilaabo een, su-aal aada u muhiim ah oo gabar een, dhegeysta ah na soo weydiisay Aha.
Een, gabadhaas waxay na soo weydiisay een, su-aalo badan iyo macluumaad badan iyo waxyaabo badan ee erga noo sheegtaa laakiin ma aragno een, sida noo caawiso ama sida nolosheena u saameyso Een, gabadhaas waxaan rabaa inaan u sheego een, radio orgo waa waa radio uu daneeyo arrimaha bini-aadanimada Een, ah, dadka inta badan waxaan gaarsiinin waxaa waa macluumaad iyo een, ah, si ay u- een, u gaaraan een, ah, go-aan xogma- ogaalnimo leh Mhm.
Een, waxaan u sheegnaa meelaha ay ay biyo la-aanta ama arrimaha bini-aadanimada ay ka jiraan Aha.
meelaha ay dadku u hayaamayaan waxyaabaha ay dadka inta badan ka cabanayaan iyo Mhm.
een, ah, marka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in een, macluumaadka waxay noo soo gudbiyaan iyo waxaan u gudbino Mhm.
intaba aa idaacadda ka dayno Mhm.
anakoo rajeynayno een, ah, dad badan oo een, wax ka tari karo ama waxyaabo ka qaban karo in ay Ha.
gacan ka geystaan marka inta badan way ku mahadsan yihiin codadka noo soo duubaan aadaan u tixgelinaa waxaan rabaa inaan ogeysiiyo siyaabo badanaa loogu faa'iidaystaa iyo dad badan ay gaartaa marka sidaas waa codadkooda sida loo isticmaalo inta badan waxaan kaloo dhegeystayaasheen aan u sheegaynaa radio ergo waa isha wararka arrimaha bil-aantinimada oo dhegeystayaasheenna waxaa inta badan nagala socdaan wararka arrimaha bil-aantinimada quseeyo waxaa jira dhegeystayaal badan oo sidaan oo kale aaminsan in ergo xog keliya intay sheegto aysan waxba qabanayn dadkaas sida qofkan aad fariintan ugu gudbisay si lamid a bay fariintaada u gaaraysaa sooma okay bal inoo gal waxyaalaha kale oo inoogu xigo iyo dhegeystaha kale waxyaalaha inoo soo duubeen
waxaa weli jiro dad weli biila-aan iyo abaaro ka sheeganaya meelo kala duwan goboda dhexe iyo qeybo kamid a puntland iyo meelahaas marka dadkaas weli waxay sheeganayaan weli jilaalkii kusii dheeraaday roobabkii aada u sugayeen oo weli aysan helin kuleelo haraad iyo waxyaabahaas kuwaas way jiraan waan gartay marka waxaa kaloo jira oo weli naga soo wacaya waxawaaye shilin soomaaliga dad badanaa weli waxay ku qabaan shilin soomaaliga oo meelo badan laga diiday waxay rabaan in shilin soomaaliga meelo kala duwan laga qaato waxay rajeynayaan in ay dowladda ama hay-adaha kale ay farageliyaan si ay lacagtooda badan ay haysteen inay wax u taraan marka dadkaasna way jiraan waan gartay
waxaa kaloo jiro oo beryahan haddar soo cusboonaaday dhegeysta naga soo wacay dhegeysta naga soo wacay gurceel wuxuunoo sheeg waxay noo sheegtay in uu shombeyd meesha ka dilaacay oo dad badan hadeer uu saameynayo marka waxay noo sheegaysaa in ay ka dhasheen xanuunadaas biyaha wasaq ee dadka marka qaarkood ay cabaan sababtoo ah biyo la-aan baa baahan baa meesha ka jirto marka dadka waxaa waaye biyo badan ma haystaan marka biyihii wasaqda marka qaarkood inay cabaan waxaa waxaa jiro xanuunadaas inay ka dhashaan marka deegaanka ee naga soo wacday marka gurceel laga soo tago maxay ku sheegtay
hadal si kooban ba u sheegtay waxay noo sheegtay in ay shumbiyeedka soo badanaya beryahan dadkana ay ka helayaan inta badan biyaha wasaqda ay cabaan aada u mahadsan tahay bal aan dhegeystahaas iyo fariinta uu inoo soo duubay isla dhegeysano assalaamu calaykum radio ergo waan idin salaamay radio ergo magacaygu waa leylo oo joogto gobolada dhexe gaar ahaan tuulow dhow guraceel tuulada waxaa ka jiro cudurka la dhaho shumbiyoodka ma jiro baalki biyo usbaysan oo la cabay daraadeed baa shumbiyood ka dilaacay marka waxaan ka codsanaynaa hayadaha oo hay-adaha gargaarayaasha inay soo gaaraan aada ayay u mahadsan tahay laylo oo fariintaas ee inagu soo gaarsiisay lambarka gaaban ee labada kun iyo labiyo tobanka cabdixamiidow maxaa kale oo inoo xigo oo dhegeystayaal ah oo inala soo xiriiray waxaa kaloo jiro dhegeysta isaga naga soo waca saraar wuxuu noo sheegay in ay soo cusboonaadeen colaado meeshaas ka jiro wuxuu noo sheegay in dhowr qof ay noloshooda ku waayeen macluumaad badan dabcan kama hayno laakiin waxaan ognahay inay haddeer soo cusboonaadeen ishaana ku hayn doonaa dhegeystayaashaas iyo waxay kasoo cusboonaado waxaan joogaa magaalada dhoofi aho gaar ahaanba gobolka saraa maanta shalay halkaa waa la kulaayay waxaa ku dhintay laba nin marka waxaan rabnaa inaad nagu xujirto raadiyo ergow sidaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu u mahadsan yahay cabdixamiid oo qayb ka ahaa xubinta hadalhaynta dhegeystaha anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar ah ayaa idiin soo saara dhegeystayaal xubintan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijkayaga maanta ayaad dhegeysanaysaan markana kusoo dhowaada riwaayadda amal oo aanu kaga sheekeyno xaaladda caruurta soomaaliyeed iyo badbaadadooda waxaydanugeen ogaada ku soo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta sagaalaad ee sheekada amal
maanta waxaa dugsi ka timid islaan aad u qaylinaysa oo ka dacwoonaysa ciyaal ay sheegtay in ay fasalka ku dhex jiraan oo cambe ka soo xaday waxay ku qaylinaysaa oo ay dalbanaysaa in laga siiyo cambaheeda amaba in bannaanka lagu soo saaro si ay iyadu uga qaadato macallimad batuulo ayaa ka codsanaysa in haweenaydu ay marka hore isdejiso si degganna wax ugu sheegto haa waa la arki doonaa ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe ha layga siiyo cambahayga ama dibadda ha laygu soo saaro aniga ayaa aqaana sidaan uga qaadanayee waxaan tusayaa inaan ka matajiyo cambahayga eeda bal u kaadi u kaadi aan ku maqalnee maxaa kaa maqan ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe bal u kaadi ma waxaad leedahay halkan bay ku jiraan haa waan hubaa halkan ayay ku jiraan goormee kaa soo xadeen saaka markii dugsiga la soo gelayay bay ka soo xadeen miiskayga waxay iska dhigeen kuwo wax iga iibsanayay
hala aamuso hala aamuso may maqlaysaan war aamusa may maqlaysaan maalin yaa islaantan ka soo xaday cambah maya macallo waa beenta maahan waa beenteed macalin eedo adiga ma garanaysaa kuway yihiin haa wejigooda waa aqoonsanayaa haddii aan fasalka soo galo waayahay soo gal ee iisha kuway yihiin arday walba oo ka mid ah carruurta hoos buu u foorarsanayaa si aysan islaantu u dhihin waa qofkan laakiin waxaa markiiba hadlay daahir iyo jaabiri iyagoo ku qaylinaya aniga maahi aniga waxba ma hadin si ay isu baryeelaan macalimad iyaga ayaaba is sheegay waa kuwa dhahaya aniga ma ihi aniga ma ihi macalin aniga ayaa arkay saaka ayagoo ku cunayaan cambar dugsiga gadaashiisa alla waa beenteed waa beenteed macalin aamusa amal been ma sheegaysee wixii jira bay sheegtaa macalin gacmahooda uri waad arkaysaaye waryaa been ha sheegin hana inkirin ee runta iska sheeg maxaa runtooda lagu falayaa aniga ayaaba arkay oo miiskayga igu yimaadeen war maxaad samayseen waadna ceebayseen macal aniga ma rabin ee daahir baa igu qalqaaliyey maya macalin asagaa soo qaata oo ku qarsada shaarka hoostiisa beentiisa waaya macalin ani waa la cuna oo keliya macalin asagaa igu yidhi boorsada geli markuu ka xaday miiska korkiisa eedda raalli ahow arrintaas waxaan u gudbinaa waalidiintood lacagtana waa laga qaadi doonaa waan gartay laakiin yaa lacagta ugu imanaya dhib ma lahan anigaad igu imaanaysaa adiga ayaan kaa warsugayaa macalimad haa aniga iga warsug haddana mar labaad iska raali noqo mahadsanid macalimad adiga ayaan kaa warsugayaa haddii alla idmo
macalimad batuulo waxa ay maanta cashirka ku beddeli doontaa sida ay u xun tahay xatooyada iyo beenta foolxumida ay ku leedahay bulshada dhexdeeda dhaqanka iyo guud ahaan diinta islaamka waa maxay xatooyo ardayay waxaan rabaa marka hore inaan wax yar ka sheego waa maxay xatooyo waayahay macalin xatooyadu waa qaadasho hanti qof kale iyadoon la haysan ogolaasho ma fahanteen haa macalin waxaa kaloo la mid ah inaad qof ka mamnuucdid oo aad u diidid wuxuu isaga leeyahay taasi wax fiican miyaa maya macalin wax fiican ma aha waa dembi inaad qof ka xadid hantidiisa sidaas ula socda waayahay macalin waxaa kaloo la mid ah inaad bogtid xoolo aadan lahayn dhacdid ama aaqiyaantid taasna ha layska ilaaliyo waayahay macalin hadda wax fiican miyaa waxay sameeyeen daahir iyo jaabiri maya macalin intaasi waxaa ka sii daran inay inkireen inay falkaas sameeyeen daahir waxaa samaysay sax miya maya macalin haddaba la soco arrintaasoo kale ha samaynin berina waalidkaaga keen iyo lacagta aad ku cuntay cambaha aad xadhay macalin markii hore waxay iska dhigeen inay ka gadanayaan haye maxay dabadeed sameeyeen markii dambena waan arkay aniga iyagoo jeebka iyo boorsada ku qabsanayaan maxaad u odhan weyday waa idin aragnaa ee ka jooga macalin aniga uma malaynaya inay xaadayaan in lacagta la gambinayaan aa maxaa waysan inaa wax ka gadanayaan aniga keligayga ma ahayn waxa igula jiro jaabi labadiina kaana waalidiintiina
markii dugsigii laga soo baxay daahir wuxuu soo ag marayaa beer qurux badan oo ay ka baxayaan midho kala gedisan daahir wixii maanta laga hadlayey ee xatooyada ah meel buu iska dhigay wuxuuna hoos ula hadlay saaxiibkii jaabiri jaabiriyow jaabiriyow soo baxi raacan beertaan galne maya saaxiibo kuma raaci kari oo maxaa ii diidaysaa soo saaxiibkayga ma tihid maxaa saaxiibo waa maqlayse waxay macallimadda lahayd hadda macallimaddu ma iyada ku arkaysa maya laakiin ilaahay baan arkaya waa og tahay haddaa dembi naloo haystaa ee saaxiibo naga jooji arrintan sidaas miyaa saaxiibo ku nahnay adiga wixii maanta inaloo sheegaya halkee kaa marin haddaba waan kuu sheegayaa hadhow waxaan ka soo helo ha i weydiin mana ku siinayo la soco laakiin adigana ogo inaan ku haynayno buugaagta qofka artid u dib liibaanow abbowo ma ii qabanaysaa buugaagta liibaan liibaan hee abaay ma i maqlaysaa haa ha u hayn buugaagta wiil doonaya inuu soo xado beer islaameed haye jaabiri oo saaxiibkiisa u diiday ee adi ha u qaban maya maya muu haynay waad og tahay wixii ay macallimaddu lahayd labada qof ee dembiga isku kaalmaysa way ka wada siman yihiin dembiga haa abaay waa maqlay waxaan u sheegayaa biri hadduu ilaah idmo macallin batuulo u sheeg haddaa rabti buugaagteeda anigaa heesanayo daahiroo saaxiibo waxaan ku odhan lahaa arrintan iska jooji adiga maxaa iga rabtaa waa ii diiday inaan buugaagta ii haysid waxaad tahay saaxiibkayga waan kula talinayaa beertan niman xoogga waaweyn baa iska leh haddiga ha iga celin fulay baa tahay saaxiibow maad ka joogtid arrinkaas war hooy maad ka joogtid daahir buugaagtiisii buu xirxirtay wuxuuna sii aaday beerta gadaasheeda isagoo daydayanaya meel uu ka xaluusho oo aan geedo iyo qodxo badan lahayn
niyow beerta waa la soo galay ee aan raadina ciddii soo gashay kobtan goroday ma u suba haqobonoy maxaad ku garanaysaa kobtan marbadna beertaha galey riiw haqobonoy kollay ma dheera sidaan u malaynayo ee meelahan ayuu ka dhow yahay geeg hooban arrug tuugan fuutsiya dhamme haa waa inaad soo qabannaa waa bambaraday kuwaranba intii gee ligiri hool islaan qaado daahir wuu walwalayaa wuu baqayaa wadnaha ayaana afka imaanaya meel buu isku yara qarinayaa markay dhaafaan buu meeshii uu ka soo galay ka dusayaa oo ka xaluulanayaa isaga oo cagaha wax ka dayaya midhihii uu maanta dhibkaas u soo maray ee uu xadayeyna way ka daadanayaan
alla maantay bix alla ilaahayo maantay bix alla hooyoy maxaa i geliyey alla maanta haddaa ka baxsado mar dambe uma noqon maayo
waxaad maqashay qaybtii sagaalaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta tobnaad ee sheekada waxaad maqli doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxaan ilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayihe ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydanugeen ogaada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda loo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaadii erga waa